Bangiga Amal qaybtiisa Maykash ee magaalada Boosaaso ayaa imtixaan ka qaaday dhalinyaro u tartamaya laba joog shaqaale oo ka banaan Amal Bangi qaybtiisa Maykash degmooyinka Dahar iyo sidoo kale Carmo ujeedka tartankan loo qaadayo ayaa ah in shaqaalaysiinta bangiga Amal ay ku timaado si loo siman yahay oo cadaalad ah maamulaha Amal Bangi ee gobolada Bari iyo Sanaag Jaamac Ciise Maxamuud ayaa ka warbixiyay qaabka imtixaanka loo qaadayo waxaan saakay u fadhinaa labadii imtixaan ee aan rabnay inaan ka qaadno labada farac dhahar iyo carmo oo ka tirsanaa waaxda maykash waxaan ujeedku waxa weeye in dhallinyarada aqoonyahanka reer puntland ay ku tartamaan aqoontoodana ay ay maaragtay ay ku soo baxaan labadan boos oo ah labada labada waaxood ee departmentiga maykash marka waxaan idin rajaynaynaa ilahay dankiis itixaankan in ciddii ilaahay calaf ugu daro iyo ciddii aqoonteedu siiso inay kusoo baxdo laakiin hadafku waxa weeye in dhallinyaradu ayan meelaha ka oran waxbaa la geeya waxbaa hoos loo geeya tartankooda iyo aqoontooda iyo maskaxdooda ay maalaan ayna kusoo baxaan itixaamada ciddii ilaahay u garto ujeedku waa intaas waan idinka mahad celinaynaa inaad timaadeen insha allah waxaan kaloo rabnaa wixii dambe inaynu ugu gudubno qaabkan maxaa la dhahaa aynu hadda u fadhino kaleeto marka waxaan idin rajaynayaa guul ilahay idinkiis itixaanku waa itixaan guud oo generaal ah oo maaragtay aqoonta guud ah ilahay idinka waxaan idin rajaynaynaa guul bangiga amal ayaa horey u shaqaalaysiiyey dhallinyaro badan kuwaasi oo shaqadan uga maarmay in ay ka tahriibaan dalka